deegaanka tukaraq maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka jirta khiisad colaadeed oo u dhexaysa maamulada somalilan iyo puntland hay-adda culummada soomaaliyeed ayaa maanta shir jaraa'id ay ku qabata muqdisho ugu yeertay labada dhinac inay joojiyaan dhaqdhaqaaqa ciidan miiska wadahadalkan ay ku xalliyaan khilaafka dhexdooda ka jira culummadu waxay u soo jeedinayaan madaxda somalilan iyo puntland inay khilaafkooda xalliyaan si nabad ah ilaahayna subxaanahu wa tacaala uga baqaan daadinta dhiigga muslimiinta soomaaliyeed ee colaadu ragaadisay una dhagadhaglaadaan baaqyada nabadeed qaala tacaala faاtaquu اllaha waaslixuu daata baynakum labo culummadu waxay ka digayaan cawaaqib xumada burburka iyo barakaca ka dhalanaya colaadaas iyadoo ay ka jiraan deegaanada duruufo adag loona baahan yahay in xoogga la saaro nabadaynta iyo horumarinta deegaankaas sheekh bashiir axmed salaad guddoomiyaha hay-adda culummada soomaaliyeed ayaa ugu yeera labada maamul inay ka fogaadaan wax walba oo keeni kara kicinta dagaal ka dhaca deegaanka tukarag culummada waxay u soo jeedinayaan dhammaan dhinacyada ishaya in ay joojiyaan abaabulka habarwacashada iyo dhammaan ereyada xanafta leh ee sii horinaya colaadda nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu leeyahay dacuuha fa innahaa mumtina afar waxaan soo jeedinaynaa in culummada salaadiinta abwaanada warbaahinta iyo dhammaan dadka ka shaqeeya samaha in ay isku howlaan in si degdeg ah loogu dhawaaqo xabad joojin ciidamada la kala qaado lana qabto guddi nabadayn si loo gaaro xal waara insha allah sheekh nuur baaruud gurhan oo ka mid ah culimaaudiinka soomaaliyeed ayaa uga diga maamulada somalilan iyo puntland in xilligan dhiig uu dhexdooda ku daato waxaan runtii aada oga xunnahay soomaalidu inayna weligeedba ka ilbaxaynin dhiig sokeeye oo daata dad walaalo ah oo muslin ah oo dhiiggooda had iyo koor uu daato macno la-aan laisma weydiiyo dagaalkan maxaa lagu keeni oo maxaa ka dhalan oo natiija ah laakiin si dhib yar ayaa loo geli mar walba waxaa fiicnaan lahaa muslim baynu nahay inaan diinteenna fiirino waxa ay ka qabto yacni fidal dadka dagaalamaya hadday xadiidkaasna xasuusnaan lahaayeen alqaatilu waalmaqtuulu fi nnaar ka wax dilay iyo kala dilay labaduba naar bay gelayaan intaa hadday maskaxda ku hayn lahaayeen waxay ila tahay iimaan yarna uu ku jiro xataa inay wax weyn ka qaban lahayd maamulada somalilan iyo puntland ayaa xilli hore loo jeediyey baaqi la xiriira dhowrista degenaanshaha deegaanka tukaraq iyo in miiskadu halkay ku xalliyaan khilaafka labada maamulka dhex jira cabdulqaadiro key v o a muqdisho